magaalada gaalkacyo ayaa lagu qabtay kulankan oo looga hadlayay xal u helidda nabadeynta beelaha galbeedka gobolka muduga kulanka waxaa ka qayb galay maamulka magaalada gaalkacyo odayaal waxgarad mas-uuliyiin ka socday maamulada puntland iyo galmudugga wasiiru duulaha madaxtooyada dowlad goboleedka galmudug maxamed faarax talyaani iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta puntland yacquub maxamed cabdulle ayaa ka warbixiyey muhiimadda kulankan waxaana labada dhinac oo heer wasiirre ahaa sidaan sheegay ay ka wada hadleen sidii xal loogu heli lahaa colaad beelo walaalo ah oo galbeedka gobolkan mudug dega dhowaan ku dhex martay taasoo muddo soo jiitamaysay waxaana labada dhinac ay isla garteen oo ay si dahfur ah uga wada hadleen sidii colaaddaasi loo joojin lahaa isla markaana labada beelood oo walaalaha ahi ay ugu dadaali lahaayeen in dhinaca nabadda loo janjeersado kulankan maanta halkan ka dhacay wuxuu ahaa oo dhinaca galmudug ka dhacay dhinaca hordhaca kulan hordhaca waxaana loo madlan yahay hadduu ilaahay yidhahdo maalmaha soo socda in kulammadu ay halkoodii ka sii socdaan sida wasiirku idiin sheegay halkan kulama maanta ka dhacay annaga dhankayga waxaa hoggaan noo ahaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dimuqraadiyadda iyo arrimaha federaalka ee dowladda puntland mudan wasiir juxa dhaga galmudugna wasiir gaboobe ayaa hoggaan u ahaa labada wafdi maanta ayay halkan gaalkacyo ay soo galeen ayadoo la fulinayo weliba dhanka puntland nimid ayadoo la fulinayo amarkii madaxweynaha iyo labada madaxweyne way caddayd doorka mar kasta ay taagan yihiin labada maamul in halkan laga helo nabad oo dadka gobolka ay nabad iyo walaalnimo iyo daris wanaag ay anfacayso shirku maanta ayuu bilow ahaa waxaanu marka hore is aragnay mas-uuliyiintii heer gobol ee labada dhinac iyo saraakiisha ammaanka sidaad wad ogsoontihiinna barbilow fiican baa hore u jiray in labada beelood ay bayaan soo saareen labada beeloodba waxay si walaalnimo u muujiyeen in wadahadal miiska wadahadalka lagu laabto wixii dhacayna aysan noqon caqabad ku noqon dadaaladii nabadda ee socday halkaasaa ka ambaqaad ku noqon doono hadduu allah wadara idmo waxaa keliya hadda idiin sheegi karna waxa weeye in halka kani gaalkacyo ay noqon doonto hormud u noqon doonto colaaddaas sida loo xalin lahaa iyadoo ay martigelinteeda ay qaadatay labada maamulna ay awood gelinayaan dowladda puntland iyo galmudug sidii wax looga qaban lahaa arrintaa sidii horey doorka hore uga qaateen shariifka ahaa keliya waxaanu si hordhaca aniga iyo wasiiru dowluhu ku matelnaa shirka socda inaannu bulshada u sheegno in labada maamul ay awood labada dowlada ay qaateen mas-uuliyaddoodii kana codsanayno cid kasta oo waxgarad oo nabadda ka shaqaynaysay oo dadaalka waday inay meesheeda xaqaan ka sii samayso nabaddaasi qoriga afka lagu sii dheganaado labada bilo walaha sida ay u soo saareen baaqa nabadda ay nabadda uga dhabeeyaan isxakameeyaan goobahooda ay ku sugnaadaan insha allahuna wixii dambe go'aana ee soo baxa iyo tillaabooyin kala qaadi doonana wix beri ka dambeeya ayaan idin wadaagi doona kulankan ayaa door ka qaadanaya in beelaha wadadega deegaanada puntland iyo galmudug ay ka wada shaqeeyaan nabadda